maanta ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho oo ka furmo shir ay isugu imaanayaan madaxda soomaaliyeed kaas oo la doonayo in go-aan looga gaaro doorashada la filayo in sanadkan ay ka qabsoonto dalka shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxda maamul goboleedyada sida puntland jubbaland galmudug koonfur galbeed iyo weliba wakiilo kale oo matalaya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe shirkan ayaa waxaa la sheegayaa inuu noqon doono kii ugu dambeeyey ee go-aan looga gaarayo doorashada soomaaliya oo madasha wadatashiga qaran ee madaxda soomaalida ay isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda soomaaliya oo haatan ku wada sugan magaalada muqdisho ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirka natiijada kasoo bixi karta hore ayaa waxaa la isugu raacay dowladda hadda jirta ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hogaamiyo in wax muddo kordhina ahna loo sameyn oo doorashada waqtigeeda ay dhacdo sidoo kale maamulka puntland ayaa ogolaaday nidaamka afar dhibic shan ee lagu soo dhisayo aqalka baarlamaanka iyadoo waqti dheer horay puntland ay u diidaneed nidaamkaas